جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii siddeed iyo labaatanaad waxayna iiraan maraykanka iyo yahuudda isku adeegsanayaan gantaala culus weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda saliibiyadda yugandha ayaa sheegtay in yahuudda ay ku garab taagan tahay dagaalka iiraan islamarkaana ay ku biirayso dagaalkaas jabhadda oromada ayaa guulo waaweyn ka sheegatay dagaallo culus oo ka dhacay dalka itoobiya munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalanjabisay maxadka khadiija bintu khuweylad ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay bulshada ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka mu'asasada alkataib guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada gedo والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس dhegaystayaal waa jimco taariikhduna waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha shawaal sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobadaas oo faahfaahsan dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii siddeed iyo labaatanaad waxayna iiraan maraykanka iyo yahuudda isku adeegsanayaan gantaalo culus haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayaa nuur cali warsame abushayba aad baad u mahadsantahay walaalka cabdiqani bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda oo dhinac ah iyo dhanka kale oo ah nidaamka shiicada iiraan iyo kooxo yaryar oo taabacsan waxa uu saaka oo jimcaha galay maalintii labaatan iyo sideedaad iyadoo intaasna la isweydaarsanayo gantaalada ridada dhaadheer diyaaradaha daroonta oo isqarxiya iyo kuwa casriga ee sida ba-an wax u duqeeya saacadihii lasoo dhaafay weerar iyo weerar celin ayaa dhacay oo lagu beegsanayo kaabayaasha dhaqaalaha waddamada iiraan kuwa khaliijka la isku yidhaahdo iyo dhulka ay yuhuudda xoogga ku haysato ee muslimiinta reer falastiin war ka soo baxay yuhuudda waxay ku sheegeen in duqaymo ballaaran ay ka geysteen bartilmaameedyo muhiim ah oo qayb ka ah kaabayaasha dhaqaalaha magaalada caasimadda ah ee tehraan ee waddanka iiraan iyadoo dadka deegaankana ay sheegeen inay maqleen qarxyo xoogan sidoo kale iiraaniyiintu ayaa waxay shaaciyeen in duqaymo yuhuuddu ay ka fuliyeen magaalooyinka qum iyo urmiya tiro dad shacab ah ay ku dhinteen muddo ku dhow bil oo uu socdo dagaalka ugu yaraan kun sagaal boqol soddon toddoba qof ayaa laga dilay iiraaniyiinta oo ay ku jiraan afar boqol konton iyo laba haweenay caruur isugu jira sida uu aljaziira u sheegay wasiir ku-xigeenka caafimaadka iiraan cali jafrayn intaasina waxaa dheer in ugu yaraan labaatan iyo afar kun iyo siddeed boqol oo qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan afar kun oo haween ah iyo kun lix boqol labaatan iyo kow caruur ah waxaa kaloo jirtaa in duqaymo ashwaaci ah oo ay yuhuuddu ka geysteen waddanka lubnaan dhimashay dhaawac fara badan ay kasoo gaartay dad shacab ah iyadoo sawiro lagu soo bandhigay burbur xooggan oo ka muuqda dhismayaal ku yaala magaalada caasimadda ah ee dalka lubnaan ee bayruud kadib duqaymaha yuhuudda iiraaniyiinta oo durbadiiba jawaab adag ka bixiyey duqaymaha yuhuuddu ay ka geysteen tehraan iyo magaalooyinka kale ee qum iyo urmiya ee waddankaasi ayaa sidii roobkii waxay uga dhigeen gantaalada ridada dheer ee sida xooggan wax u burburiya islamarkaana jiiray nidaamyada difaaca ee sahaynada bartilmaameedyada sida gaarkaha loo beegsaday waxaa ka mid ah magaalooyinka talaabiib qudus iyo beerasheva ha yeeshee yuhuudda wax khasaar oo ka dhashay mashaacin gantaaladaasi lagu harqiyey xalay waxaa kaloo ay shaaciyeen iiraaniyiintu inay fuliyeen weeraro kale oo ka dhan ah maraykanka iyo yuhuudda kuwaasoo lagu beegsaday diyaarado daroon ah iyo gantaalada ridada dhaadheer maleeshiyaadkaas ku magacaabay xisbullah oo iyaguna iiraaniyiintu dagaalka ku garab taagan ayaa waxay saacadihii lasoo dhaafay qaadeen weeraro gantaale iyo daroon isugu jira oo ay ku beegsadeen saldhigyada askarta yuhuudda ee koonfurta dalka lubnaan iyadoo yuhuuddu ay sheegteen in weerarkaasi khasaare askar kaga dhaawacantay uu ka soo gaaray waxaana la ogyahay inta badan khasaaraha ka soo gaara gantaalada lagu harqinayo iyo weerarada ay ku hayaan iiraaniyiinta iyo maleeshaadka xisbullah ay aada u qariyaan nidaamyada daaquudka sacuudiga kuweyt iyo imaaraadka carabta ayaa sheegay inay ka hortageen gantaalo wax burburya iyo diyaaradaha daroonta oo iiraan dhankeeda kaga yimid balse waxaa jirta in kuweyt qarxyo xoogan ay ka dhaceen gudaha dalkaasi oo ay jiraan diyaarada daroon ah oo weydaartay nidaamyada difaaca ee waddankaasi islamarkaana bartilmaameedkii loo baahnaa lagu harqiyey inkastoo kuweytiyiintu aysan sheegin khasaar nafa oo ka dhashay gantaaladaasi haddana waxay tilmaameen in la burburiyey goobo muhiim ah islamarkaana istiraatiiji u ahaa dhanka dhaqaalaha cabdiqani oo adigoo aad u mahadsan waxaa jirta in iiraaniyiintu goordhoweyd ay soo saareen khabar markaasi lagu wargelinayo milkiilayaasha hoteelada waddamada laysku yidhaahdo khaliijka wasiirka arrimaha dibadda nidaamka shiicada iiraan ayaa digniin culus u diray milkiilayaasha hoteelada dalalka khaliijka taasoo ku saabsan inay ka fogaadaan martigelinta shaqaalaha militariga maraykanka isagoo sheegay in nolosha martidooda ay halis geli doonto cabaas arakji ayaa digniintan ku daabacay bartii saaxa ee x twitter ayadoo ku qorneyd luuqadda ingiriiska wuxuuna yidhi hoteelada maraykanka ma siiyaan adeegyo iyo hooy shaqaalaha militariga ee khatar gelin kara badbaadada macaamiisha hoteelada ku yaala waddamada golaha iskaashiga khaliijka waa inay raacaan bay yidhaahdeen nidaamkaasi iiraan waxay tilmaantay in ciidamada maraykanka la dejiyey hoteelo kadib markii saldhigyada maraykanka iyo safaaradihii waddamada khaliijku ay ku lahaayeenna la bartilmaameedsaday saacdii lasoo dhaafayna wargeyska new york times oo soo xiganaya ilawareedyo ayaa qoray warbixin sheegaysa in dhowr saldhig oo maraykanku leeyahay lagu bartilmaameedsaday weeraro iiraan ay fulisay shan iyo labaatankii maalmood ee lasoo dhaafay sababtaas awgeedna ciidamadooda iyo shaqaalahooda ay meelo ka fog saldhigyadaasi loo dejiyey dhowr xarumood iyo hotello ku yaala waddamada khaliijka oo ay ku jiraan imaaraadka carabta iyo baxreen ayaa lagu bartilmaameedsaday weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo loo aanaynayo iiraan inay ka dambayso walaalka cabdiqani wargeys lagu magacaabo al carab al jadiid ayaa ku warramay in iiraan ay diyaarisay hal milyan oo ciidan militari ah iyo dagaalyahanno isugu jira oo ka jawaabaya iskuday kasta oo maraykanka howlgal dhulka ah uu uga fulinayo gudaha iiraan arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli maraykanka uu isku dayayo inuu abaabulo ciidamo dhanka lugta ah oo qabsada mid ka mid ah jasiiradaha ugu muhiimsan ee iiraan islamarkaana dhaqaale aad u fara badan uu ka soo galo waxaa kaloo jirtaa walaalka cabdiqani ow in warbaahinta bloomber ay ku warantay in saliibga trump oo uu tilmaamay in siddeed markab oo shidaal siday ay ka gudbeen marambiyoodka hormuus balse baaritaan ay samaysay bloomber waxaa lagu ogaaday keliya laba markab oo iiraan ay leedahay in halkaasi ay ka gudbeen kuwaasoo siday gaas afartan iyo siddeedii saacadood ee ugu dambeeyey marambiyoodka hormuus qoraal goordhoweyd baraha bulshada uu ku soo qoray guddoomiyaha baarlamanka nidaamka shiicada iiraan ninka lagu magacaabo maxamed bagher galibaf ayaa wuxuu ku yidri in iiraan iyo dadkeeda aanay marnaba ogolaan doonin in cid kale ay ku khasabto wax ay samaynayaan qof kasta oo isku daya inuu amaro ku soo rogo iiraan wuxuu yidhi dib ayuu u laabanayaa isagoo lowyaha ka dhiigaya sidoo kale walaalka cabdiqani wargeyska lagu magacaabo wall street journal ayaa ku warramay in sahaynadu ay joojiyeen weeraro dhaqaale aad u fara badan oo uga bixi jiray kuwaasoo ay ku beegsan jireen ciidanka amniga gudaha iiraan markii ay dhammaatay rajo laga qabay inuu dhici karo kacdoon gudaha nidaamka iiraan ah kaasoo lagu beddelayo nidaamka hadda jira waxaana weli si xoogan maamulka gacanta ugu haya nidaamka kacaanka taa beddelkeed yuhuud waxay diiradda saarayeen sidii ay u beegsan lahaayeen warshadaha wax soo saarka militari ee waddanka iiraan aad baad u mahadsantahay abushayba weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanada golwen iyo buulanagey oo ka wada tirsan wilaayada shabeellada hoose sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada jannaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah dullaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dowladda silibiyadda yugandha ayaa sheegtay in yahuudda ay ku garab taagan tahay dagaalka iiraan islamarkaana ay ku biirayso dagaalkaasi warbixinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya yaasiir moxamed taliyaha ciidamada yuganda jenaraal mahusi kanerugaba ayaa taageero kal iyo laab ah u muujiyey yahuudda xilli uu socdo dagaalka iiraan sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeeska the jerusalem west oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer sahaayanada qoraallo tixana ah oo maalmahan u dambeeyey uu ku baahiyey bartiisa xiriirka bulshada ee twitter-ka ayuu jenaraal kanerugaba ku caddeeyey in yuganda ay dagaalka geli doonto islamarkaana ay weerari doonto iiraan haddii la jibiyo yahuudda waxaan rabnaa in dagaalka bariga dhexe uu hadda dhammaado dunidu way ku daashay ayuu qoray isagoo intaas ku daray in hadal kasta oo ku saabsan burburinta abajebinta israa'el ay yuganda ku qasbanaan doonto in dagaalka ay gasho qoraal kale oo wargeesku uu sheegay in markii dambe la tiray ayuu jenaraal kanerugaba ku sheegay in ciidamada yuganda ay bilaabi doonaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dagaalka iyagoo barbar istaagaya israa'el haddii uusan si dhaqso ah u dhammaan israa'el waxay xaq u leedahay inay jirto weerarada ka dhanka ahna waa in la joojiyaa ayuu yidhi jenaraal mahusi kanerogaba sida lagu sheegay warbixintan oo shalay oo khamiis ahayd lagu daabacay baalasha hore ee wargeeska the jerusalem bost sidoo kale jenaraal mahusi kanerogaba wuxuu sheegay in yuganda ay diyaar u tahay inay taageerto yahuudda isagoo dhanka kalena caawimo militari oo ka dhan ah iiraan u bandhigay isbahaysiga maraykanka iyo sahaayanada waxaan qabsan kari lahayn tehraan toddobiyo labaatan saacadood gudahood annagoo aan wax duqeen ah samayn ayuu ku dooday laakiin dabcan marnaba ma dhegaystaan nin madow ayuu yidhi taliyaha ciidamada yuganda jenaraal kanerugaba wargeesku waxaa kale oo warbixintan uu ku sheegay in jenaraal kanerugaba uu bishii hore ku dhawaaqay in yuganda ay dhowaan garoonka diyaaradaha intaabe international airobort ay ka dhisi doonto taallo lagu sharfayo askari yahuudi ah oo lagu magacaabi jiray yonatan netanyahu askarigan oo ra-iisul wasaaraha hadda ee yuhuudda ay walaalo ahaayeen ayaa ku dhintay howlgal uu hogaaminayey oo kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii ka dhacay gudaha yuganda kaas oo lagu soo furanayay rakaab yahuud ah oo lagu afduubtay diyaarad faransiis ah taasi oo laga dejiyey magaalada intaabe wuxuu sheegay in taalada laga dhisi doono goobtii saxda ahayd ee yonatan netanyahu lagu dilay isagoo doonayey inuu soo furto ku dhowaad boqol qof oo yuhuud ah oo la afduubtay isagoona intaa raaciyey in astaantani ay muujinayso xiriirka qotada dheer ee talaabiib iyo kambala aad baad u mahadsantahay yaasir jabhadda oromada ayaa guulo waaweyn ka sheegatay dagaallo culus oo ka dhacay dalka itoobiya marwaan moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya jabhadda oromada ee magaceeda loo soo gaabiyey o l a ayaa arbacadii ku dhawaaqday inay guulo milatarida waaweyn ay ka gaareen dagaallo ay ciidamada itoobiya kula galeen gobolkaasi qoraal kooban ay jabhadda o l a ku faafisay boggeeda baraha bulshada ayaa waxa ay ku sheegtay in dagaallo ka dhacay bariga iyo galbeedka gobolka sheewa ee deegaanada oromiya ay khasaaro xoogan ku gaarsiisay waxay jabhadda ugu yeertay ciidamada abiy axmed oo ay ula jeedo ciidamada dowladda dhexe ee itoobiya o l a ayaa sheegtay in dagaaladaasi ku dishay laba boqol konton iyo lix askari oo ka tirsan ciidamada militariga itoobiya kuna dhaawacday boqol iyo toddobaatan iyo sagaal kale oo ka tirsan isla ciidamada xabashida maleeshiyaadka oromada waxay sidoo kale bayaankooda ku sheegeen in intii uu dagaalka socday ay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal oo gaaraya boqol labaatan iyo laba askari oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta maamulka maxalliga ah mana shaacin kooxdu magacyada mas-uuliyiintan kooxdu waxay intaas ku dartay inay qabsatay qoryaha lidka diyaaradaha ee zuu labaatan iyo saddex boqolaal qori oo a k m ah daraasiin qoryaha shiishka shamsuutarada ah iyo qoryaha s k s iyagoo maleeshiyaadka baahiyey sawirada qaar ka mid ah hubkaas ay ka furteen ciidamada dowladda jabhadda oromada ee o l a ayaa sheegtay in ciidamada etoobiya iyo muraal ahaan jabeen islamarkaana mar kale weeraro ay isaga cararayaan hubkooda iyo saanadooda militari waxay jabhadda ku tiri war-saxaafadeedkeeda ciidamadu waxay banaynayaan goobahooda iyo fariisimahooda iyagoo ka cararaya baabuurta xamuulka qaada ee uraalka iyo qoryaha lidka diyaaradaha ee zuu labaatan iyo saddex taasi waa arrin astaan u ah burburka nidaamka ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka iyagoo ay nidaamka ula jeeda dowladda uu garwadeenka ka yahay abiy axmed howlgalladan guulaha ka sheegatay jabhadda oromiya ayaana ka dhacay aagga bariga iyo galbeedka sheewa ee gobolka oromiya gaar ahaan aagga lagu kala magacaabo aada birga mita rubi iyo mita walki goobahani waxay caasimadda etoobiya ee disaabo u jiraan masaafo ka yar boqol kilomitir maleeshiyaadka oromada ayaa dhowaanahan gaaraya guulo militari oo muhiim ah iyagoo ka faa'iidaystay ciidamo fara badan oo ay dowladda etoobiya ka qaaday gobolka oromiya uuna daabushay dhanka tagaleega ee waqooyiga dalkaas kooxdan waxay si weyn ugu firfircoon tahay gobolka waleega ee deegaanada oromiya halkaasoo ay ku direen dhowr mas-uuliyiin oo ka tirsan dowladda dhowaan ay ahayd markii ay maleeshiyaadkan weerar ku qaadeen magaalada mullo oo qiyaastay soddon kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee adisababa ah waxayna la wareegeen xarumo dhowr ah oo uu bangiga ganacsiga etoobiya ku leeyahay magaaladaas iyagoona halkaasi kala baxay hanti fara badan waad mahadsantahay marwaan munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalanjabisay machadka khadiija bintu khuweylad ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey
تلمذ تجريدي أو فعليتي ومكسور عين أو على فاعل tani waa xaflad xiisaheeda wadata oo ka dhacday deegaanka madiinatul kheyr ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana ka soo qaybgalkeedu ahayd mid ay soo xaadireen mas-uuliyiin heerar kala duwan oo ka socday maamulka wilaayada baay culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada furfurashada xafladda kadibna waxaa si toosa loo gudagelay hadafka iyo inhamigooda loo rumeeyo tobaneeyo arday ah kuwaasoo sugaya maalinkan in gacanta laga saaro shahaadadooda waxbarasho ee macadka khadiija bintu khuweylad ee waxbarashada haweenka waxaa ka qalinjebiyey ilaa lix iyo labaatan arday kuwaasoo daaciyaad ah iyagoona u jilbi xirnaa muddo saddex sano iyo lix bilood waxayna sidaas ku noqdeen dufcadii koowaad ee macadkan ka qalinjebisa maadaama ay saddex sano ka hor ay ahayd markii ugu horraysay ee halkan laga hirgeliyey macadkan marka laga soo tago juhdiga lagu bixiyey ardaydan waxay iyaguna ballanqaadeen inay heegan u yihiin inay dadaal xooggan ku bixiyaan in deegaankan madiinatul kheyr ay ka bilaabaan duruus sharci ah oo ay kor uga soo qaadayaan waciga diineed ee bulshada deegaankaasi ku dhaqan gaar ahaan haweenka waxaa la guddoonsiiyey abaalmarino isugu jira kutubo iyo mid lacageed iyadoona gacanta loo saaray caddaynta waxbarashadoodii saddexda sano soo socotay oo ah shahaadada macadka waxayna halkaas ka jeediyeen kelimaad ay ku muujinayaan shucuurtooda farxadeed ugu horeen bandhiga gabdhaha halkaas kaga qalinjibiyey waxbarashada saddexda sano الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق الأم روض إن تعهده الحياء بري أورق أيما الإيراق الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق وإذا النساء نشان في أميته رضع الرجال جهالة وخمولا إعلانا تلذ التجريد أو فعليتي ومكسور عين أو على فاعلا وهم من فاعلة في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعلا وجهاني فيه من احسن مع وغيرت وحرت عن بئيس يئس ولي بئس وإلى markanna aan eegno culimmadii ka qayb gashay xafladdan iyagoona taabtay ahmiyadda barashada culumta sharciga iyo inay ammaan gaara tahay in intan oo dumar ah ay ka qalinjebiyaan deegaanka madiinatul kheyr waa kan sheekhana sheekh maxamuud iidaale cilmiganna ma ahana walaa korku dareeriya shaleediya ma'a inay laka camal fulan baahana gabdho muslimiinta ma dardaarmey kuwa hadda galaanjibiyahayaan oo galaanjibiyeen iyo kuwa hadda la baran cilmiga inay laka camal fulo horta la bara cilmiga cilmi markaa ka camal fulo iyo walka intare laakiin cilmi oo bilaa camaliga laysa cilman cilmahan sheekaas kaase waa alqur'aanu xujatun laka oo calayka oo calayka nagade ini qur'aankay korkeen xujanka nagane oo xujinii nagado oo nin dacwoodo limbahane gabre muslimiinta dhiirigeliye inay wadbardaan ciidanka dhiirigeliye xubnihii xafladda ka hadla waxaa ka mid ah malaaq maday cabdi garuun malaaqa beesha geeladle ee magaalada baydhabo iyo suldaan cabdilwaaxid oo labadaba ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamigaha ee baay gabdhooyin kolleysadayaal afar sana amala anigii ardayadayaal madrasadan socotiya amale khadiijatu bintu khuweelid afartaas sana kolley eed iyo eedaa maybu aha gabdhooyin dadaaleen eed iyo eedaa aan ka sabareen kolley dad badan oo saadiyo oo waalaan masasiinka dadaaleen in haala fadnaa isku jara marka ilaahay maanku tuwaanayoona cilmisho intii ilaahay in ziyaadiyo khayr iyo wanaagna ilaahay maybu afrisho ha ka dhammaayo gabdho oo daaciyaad ee ummadda anfacay yoona saafay ilaahay ha ku waalo
madiinaha degmo waaba nagatay insha allahu ilaahay degmaha kawaala tuulaha dhaaftay horta beelnaata markii moodahaytaba allahu akbar dadyana aan do'ayan antii degana aan do'ayan dadkii lideriseen aan do'ayan siyo diintan ka raamayayan anbo ehel sheexan dhawayayan eedaan ka farahasagna waan aan mahadnaqaana reer madiinatul khayr dhammaantiin basiig mahadnaqaana ilaahay maysiinku tuwane amni iyo istiqraar iyo bishaaro iyo aaran barakaqab inta ilaahay isin siiyo gunaanudkii waxaa halkaas looga dhawaaqay dumarkii shahaadooyinka la siiyey iyadoona hoolka ay haraysay farxad tani waxay farxad u tahay haweenkii jilbixirnaa muddadan sannadaha waxay jaanibka kale ay dhiirigelin u tahay kuwa kale aan weli soo haleelin waxbarashada sharciga ee ka socota deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee baay aad baad u mahadsantahay bashiir bulshada ku dhaqan degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka mu'asasada alkataib mar kale waxaa warbixinta warkaasi inoo hayaa yaasir moxamed
halkan waa fagaaro ku caanbaxay daawashada aflaamta jihaadiga ah kaasi oo ku yaal magaalada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada bu'aale ayaa u soo daawasho tegay filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataayib ee lagu soo bandhigayey weerarkii barakeysnaa ee lagu qaaday xarunta godka jilcow daawashada muuqaalka kadib waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga ah ee andalus la dhex marnay bulshadii u soo daawasho tegay filimka alkataayib iyagoona nala wadaagay dareenkooda waxaan joogaa magaalada bu'aale gobolka jubbada dhexe caawa waxaan fiirsanay cadowga ilaahay xasuuqa oo u geysana dadka muslimiinta ah sida muslimiinta xabsiyada loogu dhibaataynayo dadka bajaajleyla oo loo dhibaataynaya waxaan aragnay gabdhaha muslimiinta ayagana la garaacaya gacmaha lala galaya kuwa ganjallada xoog loogu furaayo waxaasoo dhan waa aragnay mujaahidiintaa dhiiggooda xinjirahooda u daadiyeen ka dibna qufulladii ay jibiyeen mujaahidiintiioo diyaargaroobay cadowga ilaahay u diyaargaroobayo sheecali dheere oo canugiisii sagootinaya asiga canugiis waa ismarxabeeyeen annagaa markhaati ka eh annagaan yoomalqiyaama nala weyddiinaa cadow sidaas ha u arka akhiyow muuqaalka waxyaabaha ay jiidimay baa kumadaha sida muslimiinta khaasatan mujaahidiinta geeska afrika ay umaradiyo iyo inka teeganyiin sida muslimiinta iyo dulliga gaalada iyo kahayta inku korgaadi lahaayeen heer hataa iyo deersiyen on owlaadiyo iyo jismi iyo maragna mayba iyo sagootiya tan kale mayba kale laf dhabarka nagadaase masalanba oo gaalada jibiyaase walaa masalanba miila gali muhaajiriin iyo ansaar kulli jihatin oo isa socdo iyo umaradii oo owlaadiyo sagootiyaayaan iyo ta injiidii walaal wallaahi isdaarkan wax badan ayaan ku daawannay wax cajiib ah oo lagu farxa iyo wax laga naxa inta waan ku daawannaa waxaa ka mid ahaa dadkii muslimiinta ahaa ee nabiga uu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayh dadka maxaabiista soo furta oo la soo furanayo oo loo gargaarayo dadkii muslimiinta ahaa ee la dulminayay ee rag lahaa ee dumar lahaa ee maxaabiista ahaa ee qaarkood ganacsigooda lagu dulminayay ee loo gargaarayo lasoo furanayo waan ku faraxnay waxaa kaloo aan aragnay filimka ka mid ahaa mas-uuliyiintii xarakada kuwa uusa sarreeyey oo carruurtoodii jihaadka iyo istishaadiyda iyo shahaadada u diraya oo sagootinaya aad u faraxsan ayagana waxaa ka mid ahayd waxyaabaha lala yaabo aad ugu faraxnay bay ka mid ahayd maasha allah filan aad iyo aad u xiise badan aan daawanaynaa maasha allah mujaahidiinta waxaa ugu hambalyaynaya ilaahay gacantooda koraa udhi ilaahay ilaah subxaana watacaala cadowgooda ha jibiyo waxaan joogaa bu'aala maanta waxaan arkay siddeetan tarit siddeetamaadaan ku jira ah waxaan hor arkin ilaahaygii muslim laga dhigayaa kuma hadle oo gaalada dhiiggeeda noo banneeyaa kuma hadle inay maanta dhaacdaayna wax u roon dhegtaayna maqalkeeda wax u roon uurkaayna wax soo jiita maanta aan aragnay aad waxaa ii soo jeeda inta filanka daawanaya sheecaldheer oo wiilkiisa sabootinaayo maasha allah rag mujaahidiinta howlgalkaas ulwaxun oo ducoona in ilaahay shahaadadii saalixiinta ambiyada in ilaahay subxaana watacaala oola kulmiyo camalkoodana ilaa subxaana watacaala ikhlaas ooga dhiyo aad baan uga faraxsannahay waxaa kaloo isoo jiita sheekheenna sheekh cali maxamuud raaga oo wiilkiisa sagootinaya oo ilaahay dartiisa u diray oo burinaya hadalkii ahaa gaalada ay dhahayeen mujaahidiinta raggooda waaweyn ma diraan ilmahooda wiilasha kale ay hormariyaan duulaankii uheylinta dadka dulman ee ka dhacay xabsiga godka jilcow ayaa dharbaaxo weyn ku noqday kooxda riddada soomaaliya gaar ahaan saraakiishii iyo askartii murtadiintii ee ku sugnaa halkaasi kuwaasi oo jirdil tacaddi iyo gumaad u geysanayay muslimiinta waxayna mujaahidiintu ay halkaasi ka soo furteen maxaabiis fara badan oo muslimiin ah aad baad u mahadsantahay yaasir ugu dambeyntii guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada gedo casaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo haya
wilaayada islaamiga ee gedo oo ka mid ah goobaha ay saamaysay abaaraha soo noqnoqday ee ka jira dalka soomaaliya ayaa waxaa ka socda dadaallo lagu gurmanayo dadka danyarta ay saamaysay abaarta guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wada tillaabooyin wax ku ol ah iyadoona raashin qaybin uu u samaynayo qoysaska abaaro ay saameeyeen ee ku dhaqan wilaayada raashin qaybintana si habaysan loo saabaabulay oo ka dhacday gudaha deegaanka buusaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceel waaqe ee wilaayada islaamiga ee gedo ayaa ka faa'iidaystay qoysas badan oo danyar ah ugu horeyn waxaa goobta raashinka lagu qaybinayay ka hadlay sheekh cabdiraxmaan abow ibraahim isagoona ka hadlay waxyaabaha keena abaarta iyo roob la'aanta ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi wa an low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maa an qadaqa dadka hadday ku toosnaadaan waddadeeda saxda ah waxaan ka waraabinaynaa roob dhibco waaweyn roob buu ilaahay keenaa subxaana wa tacaala roobkaa dhulka markuu ku do'o dhulka waxaa ka soo baxaya waxaan ku noolaanno cunno xoolahana ay noogu noolaadaan barwaaqaan gelaynaa waxaa roob ka maanaco oo roobka diido waxaa ka mid a macsiyada ka mid ah sidaa darteed cisyaanka iyo macsiyada ilahay aan uga toobadkeenno subxaana wa tacaala aan ka baxno sidoo kale ugaas cabdinaasir oo ka mid ah waxgaradka deegaanka oo ku sugnaa goobta raashinka lagu qaybinayey ayaa isagana dhankiisa soo dhoweeyey gurmadka raashin qaybinta uu samaynaya guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee gedo walaalaha noo yimid guddiga abaaraha gobolka oo maanta raashin u qaybiyey degmada buusaar mahad maarata gooni aan u mahadnaqaynaa ayagoo xilli abaaraho kulul ilaa bishii soon ee hadda ka dhahaysan marna biyo dhaaminahayey marna raashin bixinahayey ayagana mahad baan u noqaynaa marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha idin siiyo allah idin barakeeyo xooggiinna iyo maskaxdiinna aad bixiseen ilahay ka ajirsiiyo shaqo fiican baad qabateen nabadoon maxamuud maxamed oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ayaa isagana ka hadlay gurmadkan raashin qiiminta ee la soo gaarsiiyey isagoona ka warbixiyey gurmadka ay ka wadaan wilaayada islaamiga heegado sidaad arkaysaan meeshaan walaalahana waxaan soo gaarsiinay annagoo guddiga abaaraha ee walaayatul gado ammaanadii a walaalaha noo soo dhiibeen mujaahidiinta in maanta noo xil saareen ayaan meeshaan walaalaha annaga muslimiinta ah ku soo gaarsiinay raashinkaad arkaysaan iyadoo maaratay xaaladdu ay iska adag tahay oo abaaro iyo maaratay duruufo fara badan ay iska jiraan oo lasoo maray alxamdulilaah waxaan leeyahay marka walaalaha maanta raashinka meeshaan lagu siiyey raashinkan waxaa iin soo dhiibay walaalihiina mujaahidiinta waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala mujaahidiinta ha barakeeyo amiirkeennana waa u ducaynaa insha allahu tacaala abu cubayda xafidahullah ilaahay ha xafidyo isaga unbaa maaratay raashinkan idankiisa unbuu idinkugu imaaday ilaahay idankii marka allahana idiin barakeeyo mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus ayaa la dhex qaadnay dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybintan kuwaas si qiiro looga hadlay shucuurtooda iyagoona muujiyey farxadda gurmadka ay heleen waxaan joognaa deegaanka buusaar raashin oo magaranaysaa macaawina oo kada ay mataqaana noogu soo deeqday baan maanta ku qaadanaynaa oo sharaf badan oo wanaag badan baan ku qaadanaynaa dadka oo maanta abaaraysay oo abaaraha ay ku dhaceen tabaalaysan ayay ugu soo deeqeen raashinkaas marka sidaasaan ugu mahadcelinayna ayagana aan ugu mahadcelinayno ilaahay inuu noo siyaadiyo abaaraha naga bixiyo taasaan ku ducaynayna insha allah waxaan ugu ducaynayaa ilaahay inuu kor ka yeelo khayr ilaahay inuu siiyo gacantooda tiitarays ilaahay inuu ka dhigo ilaahay inuu nabadgeliyo saasaan ilaahay ka rajaynayna ilahay ugu ducaynayna ilahay naga aqbalo inta nala siiyey bur bariis saliid sankor intaa ka kooban baa nala siiyey ilaahay ayagana dembigooda ha dhaafo waxoodana baraka allah u yeelo ilaahay cadowgoodana ha qabto soo dhowow bal maanta deegaanka joogto iyo raashinka la soo gaarsi waxaan joognaa deegaanka buusaar waxaana laga siiyey maanta raashin bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliidle kadib waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiinta raashinkaas dadka maanta aad u tabaalaysan oo wakhtiga ku dhacayoo xoolaha maantay ka dhammaadeen oo aad iyo aad u liida u garab qabtay marka insha allaahu allaha liibaana waxaan leenahay garabkooda allah la jira deegaanka aan joogo waa degmada buusaar raashinka walaalaha waana soo gaarsiiyeen haaf sokor haaf bariis haaf buru laba saddex loo saliid marka walaalaha waa mahadsan yihiin u ducaynaynaa mujaahidiinta kor allah ka dhiga gaalada allah juwiya waa mahadsan yihiin walaalaha raashinkan waana soo gaara raashinka la soo gaarsiiyey bal noocyadiisa waxaa nala siiyey raashin bariis sokor iyo bur iyo saliid baa nala siiyey alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan fuman kadib waxaan ugu mahadnaqaynaa walaalaha naga noo keenay raashinka asaga marka jazaakum allahu khayran ilahay ayagana ka abaalmariya muslimiinta ilahay korkaa ka yeela gaaladan ilahay hajabiye bal ka wara maanta deegaanka aad joogna iyo bal raashinka lagu siiyey alxamdulilah ilaahay baa mahad sugnaagtay raashin waa la qaatay alxamdulilah shukrilah raashinna waa helnay nimcana alla waa na siiyey robba alla na siiyey robba alla na siiyey insha allah biidni illaahi kariim cidda keentay iyo cidda u soo dhibootay iyo cidda qarashkan la soo baxdayna ajirsa allah ka siiya maadaama uu roobka noo imaaday gedood lafteeda meelo badan oo waxaa jira hadda aan weli roobkaan ka di'in oo weli biidhaamis ka socda bal gurmadka raashinka ee laisoo gaarsiiy seed u aragtay maasha allah maasha allah xilliga loo baahnaa xiis lifiican buu ku soo aaday khayr allah siiye khayr allah siiye gaal allah jibsho salaam calaykum calaykum salaam soo dhowow bal magacaada meesha joogto yacquub maxmed aliir ah waa dhowe magaalada buusaran jooga iska fiican alxamdulilah roobaan hel raashiin bur bariis iyo saliid sankor oo mujaahidiinta baraka allah si ay nasiis alxamdulilah falilxamdu waa u duceynaynaa insha allah inta keentay iyo inta noo soo marisay wadanka kor allah ka yeera gaalada allah jebiya insha allahu biidnillahi kariim intaas ugu duceynaa mujaahidiinta walaayada islaamiga ee gedo ayaa wada gurmashada dadka abaaraha ay saameeyeen iyadoona guddiga gurmadka abaaraha oo raashin qaymin uu ka samaynayo degmooyin deegaano ka tirsan wilaayada waxaana gobolka gedo ka bilowday rababka xilliga guga kuwaasoo si weyn ay ugu diirsadeen dadka iyo duunyada waxauna ka da'ay sida deegaanka tulobarwaaqo iyo deegaano kale deegaanka caracase gadoondhowe deegaanka yaaqle deegaanka buusaar iyo deegaano kale oo fara badan iyadoona rababkaasi si weyn ugu diirsadeen dadka iyo duunyada mahadsanid casaam guud ahaan dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii subaxnimo ee saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantideenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu